barnaamijka dhallinyarada maanta
halkani waa washington laanta af soomaaliga ee v o a oo aad ka dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban efemyada geeska afrika iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan boggeena v o a somali com
door wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba halkaad nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee v o a ee washington saacadduna haatan waxa ay tilmaamaysaa afrikada bari kowdii iyo barkii duhurnimo waa jimco lix iyo labaatanka bisha julaay sanadkuna waa laba kun iyo sagaal iyo tobanka waxaana barnaamijkeena dhallinyada idiin soo jeedinaya anigoo ibraahim xasan daanduray iyo axmed cali sheekh
qodobada aan idiin hayno waxaa ka mid ah barnaamijkii sooyaalka dhaqanka oo aan toddobaadkan kusoo qaadan doono taariikhda ciyaarta walwalada
herimaadey hanahaaban hanahaaban nebaan helaa mahambayne weeyaan haddaan mar gacanta ku dhigno mahambayne weeye hanahaaban macnaha gacanba hanagu soo fidin nebaan taabanna maba hambayno waxaa weeyaan marka waa digniin
heesta aan barnaamijka idinku ku hayno maanta balaan idiin soo qabanno
ciyaarihii iyo qodobo kale ayaanu idiin haynaa marka horese waxaad ku soo dhowaataan warkii dunida
kuuriyada koonfureed ayaa sheegtay in labadii gantaalada nuuca balastiga ee ay gantay khamiistii shalay kuuriyada waqooyi uu u muuqdo qasdi dalkaas uu ku doonayo inuu ku kordhiyo qalqaaladiisa wadahadallada nukleerka ee dalkaasi iyo maraykanka golaha amniga qaranka ee kuuriyada koonfureed ayaa waxa ay go'aansadeen in kuuriyada waqooyi ay gantay nuuc cusub ee ridada gaaban ee gantaalada balastiga kuuriyada waqooyi ayaa kuuriyada koonfureed aan idhaahda ayaa walaa xoog leh waxa ay ka muujisay ridada gantaaladaasi iyadoo sheegtay intaasi aanay gacan ka geysanaynin yareynta xiisadda military gantaaladaasi ayaa waxaa laga tuuray magaalada bariga ku taala ee winson ee dalkaasi kuuriyada waqooyi
diiwaanada heerkulka yurub ayaa taariikh cusub sameynaya ayadoo mawjado kuleel ah ay ku dhufteen qaaradda hawada kulul ee ka baxaysa saxaraha afrika ayaa la rumaysan yahay inay sabab u tahay in heerkulku uu sare u kaco magaalada baris ee dalka faransiiska ayaa khamiistii heerkulku waxa uu gaaray afatan iyo labo dhibic toddoba darajada celsius taasi oo jebisay diiwaanka kuleylkii ugu badnaa ee magaalada laga diiwaangeliyo oo ahaa afar eber dhibic afar kaasi oo dhacay sanadii kun sagaal boqol iyo toddobiyo afartankii bishii juun dalka faransiiska ayaa diiwaan geliyey maalinkii ugu kululaa taariikhda dalkaasi iyadoo heerkulku uu gaaray afartan iyo toddobo celsius taasi oo horseeday in digniinta kuleel la gaarsiiyo heerkii ugu sarreeya ee casaanka wadanka netherlands ayaa sidoo kale khamiistii diiwaan geliyey maalinkii ugu kululaa taariikhdaasi iyadoo kuleelku uu gaaray afartan iyo ko dhibic toddobo darajada celsius dalka jarmalka ayaa sidoo kale laga diiwaangeliyey maalin cusub oo ah kii ugu kulaa taariikhda dalkaasi in badan oo ka mid ah dhismooyinka dadweynaha ee yurub ayaan lahayn qaboojiye warbixino ayaa sheegaya in keliya shan boqolkiiba guryaha qaaradda yurub ay leeyihiin qaboojiye
haatana dhegaystayaal waxa aad ku soo dhowaataan barnaamijka sooyaalka dhaqanka waxaa magaalada boorama ku soo diyaariyey waryaheena xaashim sheekh cumar good
kulanti wanaagsan dhegaystayaal meel kasta oo aad naga dhegaysanaysaan ku soo dhowaada barnaamijkeennii sooyaalka dhaqanka oo toddobaadkii aad maalinta jimcaha ka dhegaysataan laanta afka soomaaliga ee v o a idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta wuxuuna maanta idinkaga imanayaa magaalada boorama ee gobolka awdal barnaamijkeenna sooyaalka dhaqanka ee toddobaadkan ayaan ku soo qaadan doonaa mid ka mid ah ciyaaraha dhaqanka ee soomaalidu ciyaarto oo ah ciyaarta loo yaqaano wilwilaha waxaana barnaamijkeenna maanta inoogu martay abwaan maxamuud cabdilaahi guuleed oo loo yaqaano abwaan geestiir wuxuuna ka mid yahay abwaanku cilmibaadhayaasha dhaqanka ciyaaraha soomaalida ugu horrayn waxaan weydiiyey abwaanka inuu faahfaahin naga siiyo ciyaarta wilwilaha wakhtiga taariikh ahaan ay bilaabantay iyo habdhaca ciyaarta wilwilaha ciyaarta welwele waxay bilaabantay qarnigii siddeed iyo tobnaad waxaana ku bilaabantay nidaam hirdan iyo culus iyo dagaal uu ka dhexeeyaa jiray deegaankani adal embayar la odhan jiray waxaa ka jirtay boqortooyo boqortooyo kaloo waxaa jaar la ahayd la odhan jirtay gaalla oo aada u xoog badan oo ummado bahoobay oo had iyo jeer badda casna weerar iyo hirdan badan ku hayay ahaa dabadeedna waxaa dhacay wakhtigaasi wakhtiyo abaaraa dhacday abaartaasi markaa waxay ahayd abaar maartane dabadheer loo bixiyey oo waxaa loo bixiyey baan ujeedaa saama dubad biyaa loo bixiyey oo toddoba sano isdaba gashay bay ahayd abaartii waa la kala qaxay dadkuna reeguura iyo xoolo dhaqata iska ahaayeen waxaa soo hadhay dadkii waayeelka ahaa iyo boqortooyadii oo in yar ah iyo ugaaskii baa soo haro wakhtigaa waxaa joogay ugaas cabdille yaa joogay ugaas cabdille ugaas cabdi baa joogay oo markaa ugaas ahaa dabadeed waxaa la go-aamiyey inta roobab inoo da-ayaan dadkeennii kala qaxayna isku soo noqonayaan inaanan wax dagaala lama gali karee in nabad lagula noolaado gaalle iyo cid kastaba qolo dhallinyaro ahbaa markaa mudaharaaday oo tidhi waan diidnay qoladaa markaa waxaa hogaaminayey ugaas nuur ugaas cabdi oo ugaas cabdila walaalkii ah yaa hogaaminayey nimankii buurtay galeen way tashadeenoo waxay idhaahdeen waa nimankani gaalle een ka cabsoonayno ee tolkeen hadduu joogay iyo haddii uu dagaal hadduu dee abaar ku maqan yahayba iyo haddaan barwaaqo ku degannahayba mar walba dagaalkay nagu haya sidaynu uga guulaysannaa raggii waxay isla go-aamiyeen war bal gaallahan xooggooda iyo tabahooda iyo hubkooda iyo maxaanku dhaha fardahooda iyo waxaasi aan u darisno waa inaynu gudaha u gallaa dee see lagu gali karaabaa la isweydiiyey waxaa laidhi war boqorka xukumaba waanu tegno wiilashaadii baa nagaan idhaahno oon aan isagaba la dhaqanno shan iyo toban sano kadibna aynu ka soo baxno markaan xeeladahoodii iyo tabahoodii baan baranno aalaboora way u tegeen dabadeedna fiid bay iyo reeriyo hooyanaya bay la hadleen waxa weeyaan odaygii maarata waa u soo baxay dee innamadaadii baan nahay waxaan doonaynaa inaan kusoo biirna baa layidhi maarataani dee jimciyadaadan uuna qaabilay nimankii afartan inan bay ahaayeen oo dhallinyaro ah ugaas nuur baa markaa hogaamiye ka ahaa afartankii inanba afartan hablood baa loo dhisay waa taariikh dhaba oo jirta dabadeedna shan iyo toban sano kadib markay xeeladahoodii iyo wixii oo dhan bay barteen bay soo baxeen halkii bay ka soo baxeen waa laga soo dabaduulay de markaa oo markaan sheekada kuu soo gaagaabiyo kasoo dabaduulkii ay kasoo dabaduuleen dagaallo badan badan badan badan baa dhacay ugaas nuur oo markaa xilkii qabtayba oo ugaas cabdile markaa dee bedelay isaga iyo labayo toban inanu dhalayba way dileen weeraradii la soo qaaday ayaa lagu dilay gaalluhu soo qaadaa lagu dilay inankiisii baa qabtay shirdoon hiraab hiraab baa qabtay hiraab oo xilka haya ugaas hiraab ugaas nuur ayaa haddana lasoo qululay oo ninka aalla bowra uu waddanka usoo dhaadhacay xeeladiibaa markaa loo sii diyaariyey lagu dili lahaa ciyaartii halkaasay ka bilaabantay waxaa la yidhi laba sano ama saddex sano ninkaasi markay reerahaasi soo qululaan baan ciyaartaa unu ciyaarno oo aan aaminsiinno inay ciyaartani tahay ciyaar inoo dhaqano oo deegaankeennan laga ciyaaro si aan laynooga didin waagaa horena waxaa astaanba ahayd haddii boqorka la dila ama ninka hogaamiyaha ciidanka la dila inuu meesha ka baxo ciidankao dhaniba ka baxo sanadkii saddexaad ayaa ciyaartii ninkii isagoo la qabsaday wuxuuba hadee uba u hamuumi jiray wuxuu odhan jireen markuu soo dhaadhaco iigu yeera barbaartii waar barbaartii deegaankan iigu yeera buu odhan jira ha ii ciyaaraan ciyaartii marka ciyaartaasi waa halka taariikhdu ka bilaabmayso ciyaarta walwuluhu weeye ka bilaabantay weeyaan markaa raggaa dhalinyarta unbay ku koobantay weli dadka maata iyo iyo xafladaha yaroo loogu ciyaaro unbay ahayd ciyaartu waxay ku salaysan tahay gebiyadoo wada khiyaama saf raggiioo sa-ub jooga ayay ka bilaabantaa xeelada iyo khiyaamadu way isku dhowdhowyina waxa weyaan waa xeelad iyo sasabe nin dabinka lagu sasabayo ugaadha lafteeda waa lagu sasabaa marka dabinka loo dhigo kolba dhan baa laga yarmaraayo waa lagu sasabaa waa nin la dilayo oo haddana xeelad loo daadiyey dee oo lagu sasabayo dabinkii weeyaan kolba labaa yar baxaya iyagoo warmihii wata tirfatirfaa la yidhaahdaa ninku saasuu yar boodboodaya labada nina way isbarbar socdaan kolba waranka yar tuurayaanoo meel dhexdaa bay ku yar taagayaan way fujisanayaan haddana boqorkii bay ku yar ag taagayaan way soo goosanayaanoo xaggii safkii ay ka soo bilaabeen bay usoo noqonayaan laba kalea weydaaranaya sidiiba usii yar tuurayaan intaana hees baa la wadaayoo safkiina hees bay wadaan labadanna way ciyaarayaanoo hiidaasay hayaan hiidaasay hayaan waa tirtifoonayaan
kelmada ay ku dhawaaqayaan oo odhanayaan ma jira hooy way kaa ridda weeye oo haddana wey kaa ridda weeye bay ku dhawaaqayaan oo maarataana dee ridda weeye inay dee tahay waa markii lagu dhufanaya ay tahay waa la garanayaa haddana laakiin waxaa loo hubinayaa ciyaartan oo ninkii dee horey uma dareemayo maalintii lagu ballamee layidhi berri waaynoo dilkii markaan gaadhno safkina uu soo sinqaya uu socdaa intaa uu daba sinqayaa kolba laba nin baa ka baxaya markay soo hor joogsadaan baa dee oo la soo samaynayaa welwelihii baa lagu dhacayaa welwelihii baa dee la goynayaa uu daawanayaa markaa dee boqorku qaabkii markaynu halkaa aad marinaysa qaabkaa marka si wareega loo soo joogsado qaabkaa wilwilaha loo goynaya siduu noqonaya ee uu boqorkuna daawinaya
tirfatirfadii iyo ciyaartii baa isbedelaysa marka hore waalwaaleeyoy waalwaaleeyoy warmayna lama wabshee ridda weeye iminka dadka wax qaar waxaad arkaysaa markay ciyaarayaan warmaheenna laga waabshay bay yidhahdaan maaha warmaheenna lama waabsho weeye macni meeshaan ku ganno lama waabiyo weeye hooy waykaa waa ila soco hooy waykaa waa baraarujin barbaartan warmaa haysataay dhaqdhaqaaqayga la soco weeyaan macnaa kolba akshankan bixinaya ila soco weeye ridda weeye bay iguna leeyihiin waan kula soconnaa weeyaan de waana noo diyaar warankii weeye ciyaartii markaa way isbedelaysaa waxay isku bedelaysaa wilwile marka hore waxay ahayd araar iyo tirfatirfasho iyo iyo goolaaftan iyo yay ahayd marka siirooga marka la qoro ayuu de iyo de wilwilihii markaa bilaabmayaayo dee kolba midhihii la doonaa la gashanayaa iyo ujeeddadii la doonaa hadday aroos tahay ammaantii arooska weeyaan markay laakiin dee dagaal tahay waxa weeyaan dee waxaa lagu bilaabayaa dee ciyaartii welwelihii oo dee markaa dee tii laysdaba wareegaye oo maruu geeraarayo mar cod buu qaadanaya kol cod buu qaadaya kol wuu soo wareegayaa dee wax la raajaara kuma sameeye waa ka dooranaya hanka roodne ruukasi dii oo haddana dii waa kale la goynayo markaa lagoyda la goynayo ee la bilaabo waxa wey waa markaa marka dee haddana mar labaadka da loo diyaargalowo ninkii lagu dhuftay warmihii gig lagu siiyey ciyaartii markaa ninkii markuu dhacay waa la kala yaacay ciyaarta horta welwila waa ciyaar soomaali markaan harimaadee la leeyahay harimaadeedan af soomaali ahaan muxuu ku noqonayaa amase ereygaasi muxuu yihi kumaba jirtaba ee waxa weeyaan dadka shakhsiyaadka bowdsaday welwelaha ayaa harimaatee yidhaahda harimaatee hanaabaan bay yidhahdaan harimaatee af soomaaliga waa kuma jirto waxa weeyaan ereygu waxa weeyaan heerimaad wey heerimaadna waxa loola baxay barbaartan welwelaha aliftay waxay ula baxeen gaallihii gaalle waa cadow wey heerimaadey hanahaaban hanahaabane baan helaa ma hambayne weyaan haddaan mar gacanta ku dhigno ma hambayne weye hanahaaban macnaha gacanba hanagu soo fidin nibaan taabanna maba hambayno heerimaadey hanahaaban hanahaaban nibaan helaa ma hambayne weye waxaa weyaan marka waa digniin macnaha waa ta lanama farageliyo weye harimaatee dad yidhahda waan arka ma garanayaane waxa weyaan waa nahjadda way iska qaateenuun
waxaa jira habkaa colaadday ku bilaabantay ee boqorka lagu dilay ee aad tilmaantay in haddana habab kale looga kala guuray hadday caroos tahay hadday munaasabado kale tahay hadday casuumado kale tahay hadday ciyaaro kale tahay oo iyadoon dhinacyo badan loo rogay wakhtimaasi leedahay dhinacyadaa kalena waa loo bedelay ciyaartan waxaa ku ladhnaa jirtay oo iminka dadka bowdsada ay si badan maarata u fasiraan oo meelo kale la mareen oo si kale u waxeeyaan ciyaarta la yidhaahdo ay dumarku qaadaan waa caysbaan soo sidnaa waa wiil balaadhan daba wadnaa waa gabaadhay ahayd ciyaaraha lagu indhasarcaadinaya bay ahaydoo markay raggu ay tirfatirfoonayaan ay tirfatirfada wadaan ayay gabdhuhuna ciyaarta iyaguna qaadayeen si u labadaymoodoo beeshii oo dhaniba deegaankao dhan inuu ciyaarayo uu dareemo wacays baan soo sidnaa waa wiil baraanaan daba wadnaa waa gabaad baan odhanayay ragguna mar bay odhanaya dumarkuna mar bay odhanayeenoo saa wada jirka tirfatirfadiina dhan kale ka socotaa ciyaar loo baahiyey bay ahayd si ninkan loogu jahawareeriya laakiin markii dambe wacays baa soo sidnaana gaar baa loola baxay iyadoo welwelihii un ka mid a dabadeedna hablihiiba haddana mid kale la sii baxo herimaadey hanaaban hanaaban niman helna amaan bayne oho weye oho weye herimaadey hanaaban hanaaban niman helna amaan bayne hablihii baa qaatay hablihiina saasay ula furbaxeen oo qaybtaas iyaguna qaateen oo ay qaateen markaa raggiina imika waxa weyaan de welwelihii iyo ciyaartii iyo sideediibay u wadaan laakiin waxay noqotay wax dee kolla aroos loo qaato mar abaabul dagaal loo qaato mar wax soo saarkii beeraha loo qaato marba dee dhinacii markaa ay hawli ka jirto ciyaar u dhigmi kartay noqotay welwelihii markaa marka ninka welwelaha goynaya uu jiibta wado ninka daba jiibiya kaas muxuu leeyahay qaabkaysa u dhacdaa taas ninkan midhamidhaynaya ee wareegaya ayuu isagu daba socdaayoo maarataane yar daba tirtirfa horta la yidhahdaa uu yar daba tirtirfanayaa tirtirfaha waxaad u jeedaa yani ninkii wuu boodboodaya kolba sar u yar boodboodaya boodboodayaayo isagoo boodboodayuu kolba lug yar qaadaya kolba lug buu yar qaadaya kolba lug buu yar qaadaya kolba gacan buu markaas waxaad moodaa inuu duqsiga ka celinaya ninkan dee midhamidhaynaya markuu goynayana ee hanahaaba anugu dhawda istaagan ninkan wareegayahay wuu ka soo hor jeesanayaa si uu jaanta ula gooyadii marka labadooda ayuunbaa beryaha hore goyn jiray inta kalena cagta unbay u taageeraya isagu maba jiibinaya safka dhan baa jiibinaya jiibta safka oo dhan baa leh isagu wuxuu yidhaahdan bay ka daba odhanayaan herimaadey hanahaaban unbay iyagu odhanayaan hanahaaban markuu ninkii wareega yidhaahdo ayay safka odhanayaan neman helaa ma habboone bay odhanayaan saasay iskugu jajawaabayaan marka ninkan daba wareegayina waxa weeyaan sheekadu buu sharaxayaa ninkan uu sharaxayaa beeryarow heer marka dambe lasii korkordhiyey weeyaan isagu waa waa buraanbur beerka beerkiisow beeryarow heedhe waa buraanbur laakiin waxa weeyaan halkii wacays baan soo sidnaadiyey ayaa loo iyay ku bedesheen dadka qaaro ay geliyaan laakiin wacays baan soo sidnaa waa wiil baraaraan daba wadnaa waa gaban waxa weeyaan ciyaarta halkaa horey ku jirto taasay la mid ahayd halkaasay iyo ku xidhiirsanayd welweluhu waxay ka mid tahay boqol iyo dhowr iyo soddonka ciyaarood ee maaratan gobolkan awdal ka bilaabmay ee salkooda halkan uu degan yahay ee ah maxaa ku dhahay ciyaar soomaaliga ku faafayna dee waddanka soomaaliyeed ciyaarta horta hadduu qofku fahamsan yahay ciyaar soomaali waxaan loo alifaba inay tahay inay ummadda soomaaliyeed ku wada faa'iidaysato oy farriimaha ku gudbiso wux waa farriin hadduu beer uu qodanayo fariinta inuu ku gudbiyo ciyaarta haddii uu maarataane aroos jiro inuu fariintii ammaanta ku gudbiyo haddii diinta la difaacayo inuu ammaanmarata difaacii diinta ku gudbiyo hadduu dagaal jiro abaabulkiina fariinta lagu gudbiyo horta hadday nabadi jirto in nabadii iyo deganaashaheedii haddii dowlad iyo qaran iyo wax maarata ciyaarta asalkeeda horta waa intaa ciyaarta maanta kismaayo laga ciyaaro beerey haddaan dee maanta gobolka awda laga ciyaaro waa ciyaar soomaaliyeed ujeedada gobolkan maanta ka jirta unbaa loo adeegsan karaa laakiin anigu inaan markaa qira weeyaan inay de kismaayo ka bilaabantay oo beereyna la yidhahdo asalkaasna waxa weeyaan welwele caddayntiisiina waxa weeyaan dee boqorkii la dilay toban boqor oo kalaa ka daba dambeeyo ku dhintay su-aasha ugu dambaysa ee aan ku weydiinayo ee gabagabada barnaamijkeena welwelaha sidee loo casriyeyn karaa loona horumarin karaa maadaama wakhtigan casrigaa lagu jiro ciyaarihiina qaab loo horumarinaya uu jiro
saddex iyo toban abwaan baa imika ku hawlan hawshaa haddii ilaahay idhaahdo midho casalay leedahay asal bay leedahay oo imika waxaba qasbayaba in la hagaajiyo ereyadan lagu ciyaarayo af soomaaligiiba waxaad moodaa in laga kaxaynayo oo harimaatee iyo markaad tidhahdo waxaan af soomaaliba ahayn buu galayaa dee welwelihii oo tee maxay berri waxa la isweydiin doonaa akademiga marka la geeyo tee maxay ahayd waa silsiladaa waxay ahayd welwila dagaalkii ka bilaabmay halkuku soo gabagabooday boqornuunnu ahaa haddii ilaaha idhaahdo saasay taarikhdeedu ahayd waana soo qarnigii maarata kala guurkii maarata runta iyaamka la galay qarnigii maarataanay wax isdhexyaac iyo wixii u dhammaadeen haddii ilaaha idhaahdo wayna kala caddaan doontaa ciyaartuna waa ciyaar soomaali intaas waxaynu ku soo gabagabaynaynaa kuna soo gunaanadaynaa barnaamijkeennii sooyaalka dhaqanka oo toddobaadkan idinkaga imanayay magaalada boorama martina uu inoogu ahaa abwaan maxamuud cabdilaahi guuleed oo loo yaqaana abwaan geestiir taas oo mawduuca aan kaga hadlaynana u ahaa ciyaaraha dhaqanka ee soomaalida gaar ahaan ciyaarta loo yaqaano wulwulaha waxaana barnaamijka isugunkii soo dubariday idiinna soo diyaariyey anigoo ah haashim sheekh cumar good tan iyo kulantideenna dambe dhegaystayaal waxaan idinkaga tegayaa saas iyo nabadgelyo iyo barnaamij kale oo xiise leh
aad iyo aad ayaad mahadsan tahay kaasina wuxuu ahaa xaashim sheekh cumar good oo soo jeedinayay barnaamijkaasi sooyaalka dhaqanka haatanna waa xubintii ciyaaraha waa kan axmed cali sheekh
kulan wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhowaada xubinta ciyaaraha tababaraha kooxda real madrid zinadin zidan ayaa waxa uu sheegay in uu aad uga walaacsan yahay islamarkaana ay dhibtay liiska dhaawacyada xidigaha kooxdaasi ee sii kordhaya ciyaaryahanka garabka bidix ee daafaca ka ciyaara ferland mendi oo xil ciyaareedkan soo socda uun ku soo biiray kooxda real madrid ayaa noqday ciyaaryahankii ugu dambeeyey ee dhaawac uu ka soo gaaro safarka ay kooxda real madrid ku joogto dalka maraykanka oo isugu diyaarinayso xilli ciyaareedka soo socda mendi ayaa waxa uu ku biirayaa ibrahim dias iyo marco asensio oo horey u dhaawacmay asensio ayaa ah ciyaaryahanka dhaawaca ugu culus uu soo gaaray waxaana la sheegay in uu garoommada ka maqnaan doono muddo sagaal bilood ah kuma malaynayo in aan bedeli doono marco asensio ayuu yidhi zidaan oo la hadlayay wargeeska maarka isagoo tixraacayay haddii kooxdu ay ku jirto suuqa kal iibsiga ciyaartooyda si ay u soo iibsato ciyaariyahano kale arrintan ayaa imaanaysa iyadoo ay isku dhacsan yihiin ciyaaryahan gareth bel iyo zinadin zidaan oo markaasi ciyaaryahankaasi la doonayo in kooxda real madrid uu ka tago balse la la'yahay koox kale oo iibsata dhinaca kale laba ciyaaryahan oo ka tirsan horyaalka brimier liiga dalka ingiriiska ah ayaa ka badbaaday isku dhac la doonayay in lagu afduubto oo baabuur lagu qaato waddo ku taala magaalada london iyadoo koox burcadaha isku dayday ciyaaryahanada kale ah mascuud ozil iyo saacid colisinaj oo labaduba ka tirsan kooxda arsenaal ayaa la beegsaday iyaga oo maraya waddo ku taala magaalada london sida ay xaqiijisay kooxda arsenaal muuqaalo lagu baahiyay baraha bulshada ayaa muujinaya in ciyaaryahan colisinaj uu markaasi ceersaday mid ka mid ah kooxdii burcadda ahayd xilli ay marayeen waddada blats lane oo ku dhow xaafadda la yidhahda golders green arsenaal ayaa bayaan ay soo saartay waxa ay ku sheegtay inay xiriir la samaysay laba ciyaaryahan islamarkaana ay badqabaan isla kooxda arsenaal ayaynu ku guda jirnay kooxdani ayaa waxa ay kaga adkaatay kooxda tottenham saxiixa ciyaaryahan william saliba oo ka tirsan naadiga senatenia ee dalka faransiiska iyadoo kula soo wareegtay milyan oo geni waxaana kooxda arsenaal sidoo kale ay xaqiijisay in ay amaah ku soo qaadatay ciyaaryahan dani cabelos oo ka tirsan kooxda real madrid si kastaba saliba ayaa la sheegay in uu dib ugu laaban doono kooxdaasi dalka faransiiska sanatenie halkaasi oo muddo sannad ah uu qaab amaah ah kusii joogi doono ciyaaryahankani ay ah jir dhinaca kale ciyaaryahanka qadka dhexe ee xulka sbain iyo kooxda real madrid cabelos ayaa saxiixay hal sano oo amaah ah waxaana ciyaaryahankani jirka ah uu horay kooxda real madrid ugu ciyaaray konton iyo lix jeer tan iyo markii uu kaga soo biiray naadiga real betis dhinaca kalena macalinka kooxda tottenham mauricio bochetino ayaa cudurdaar siiyey kooxda manchester united isagoo ka raaligeliyey qaabkii ciyaartoydiisa ay u dhaqmeen kadib kulan saaxiibtinimo oo labada kooxood shalay ay ku yeesheen magaalada shanghai ee dalka shiinaha ciyaartaas oo laba gool iyo gool looga adkaaday kooxda tottenham ciyaaryahan mousa sisoko oo ka mid ah ciyaartooyda kooxda tottenham ayaa la arkayay isagoo si ulakac ah ugu dul istaagaya ciyaaryahan daniel james oo ka tirsan kooxda manchester united taasi oo aad uga caraysiisay qaar ka mid ah ciyaaryahanada kooxda united oo uu ka mid yahay ciyaaryahan scott mactominey waxaan u cudur daaranayaa oo aan raaligelin siinaya kooxda man united anigu oo matalaya ciyaartooydeyda ayuu yidhi bocetino oo markaasi hadlayay kadib markii ciyaartu ay dhammaatay xubintii cayaarahana waa aniga intaas
aada iyo aad ayaad mahadsan tahay axmed cali sheekh haatanna balan idin dulmaro qodobadii warka ugu door karoonaa kuuriyada koonfureed ayaa waxa ay sheegtay in labada gantaal ee nuuca balastig ay gantay khamiistii shalay dalkaasi kuuriyada waqooyi ay u muuqato qasdi dalkaas uu ku doonayo inuu ku kordhiyo qalqaadiisa wadahadallada nuclearka ee dalkaasi iyo maraykanka golaha amniga qaranka ee kuuriyada koonfureed ayaa waxa ay sheegeen go-aansadeena in kuuriyada waqooyi ay gantay nuuc cusub ee ridada gaaban ee gantaalada balastiga kuuriyada koonfureed ayaa waxaa walaa xoogla ay ka muujinaysaa ridada gantaaladaasi iyadoo sheegtay in taasina aanay gacan ka geysanaynin yareynta xiisada military gantaaladaasi ayaa waxaa laga tuuray magaalada bariga ku taala ee wunson ee dalkaasi kuuriyada waqooyi
waa tahay daandurey aad ayaad u mahadsan tahay markana dhinacii heesaha ayaynu eegeynaa heestaa heerimaaye heesee nabciga iyo cabdinaasir ilaye ayaa idinku soo maqan
heestaasi herimaaye waxaa wadajir ugu luqeynayay seenab cige iyo cabdinaasir ilaya iyada ayaana ugu dambaysay dhegeystayaal barnaamijkeen dhalinyada ee duhurnimo waxaa wadajir kugu soo jeedinayay axmed cali sheekh iyo aniga ibraahim xasan daandure farsamadii jimi faari ah taan mar kale kulmi doono
geli urdi waayo harsan waaye xagge hodanay